asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan waa habeen sabti axad ay soo galayso taarikhdu waxay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha march sanadka laba kun iyo toddoba iyo toban kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkii caawisnimo ee caawa iyo daljir barnaamijka caawa iyo daljir waxaa wada kaga imanaya xarunta daljir ee boosaaso anigu xasan haykal ayaa idinla socodsiinaya waxaana ku dhagaysan doontaan qodobo ay kamid yihiin madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho ku qaabilay gudoomiyaha midowda africa oo markii ugu horreysay soo gaaray magaalada muqdisho maxay ka wada hadleen waxaan ku rajo weynay inaan xoojino si aan cadowgan alqaacida oo runtii qayb ka ah abaaraha maanta soomaaliya haysta aan la dagaalno waan ku faraxsanahay bashaha aada timid wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda puntland oo sheegtay inay talaali doonto laba milyan oo neef oo xoolo ah oo ay saameeyeen abaarta ka jirta deegaanada puntland culimaadudiinka puntland oo baaqeladhaana ka soo saaray abaarta ka jirta puntland oo marba marka dambe kasii daraysa uguna baaqay shacabka dowladda qurba joogta in ay fadhiga ka kacaan ardayda jaamacadda bariga africa kuliyadda shareecada oo maanta guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ku wareejiyay deeq ka kooban dhar iyo sidoo kale lacag taasoo ay ugu talagaleen dadka ay abaartu ay saamaysay innaga ninkaasu nama aha nama soo galo isku meel kama kama nimaano isku reer ma nihin waa la yaqaanaa aabbihiis ugaas cabdi buurte ayaa la dhihi jiray reer uflayleed buu ahaa beersaajaha anij ibraahiil bay saaxiib ahaayeen saldanada wuu ka soo qaybgeli jiray fadhiyada ayuu imaan jiray suldaanka beesha cali xajiijle suldaan maxamed suldaan yuusuf oo ka hadlay ugaas dhowaan lagu caleemo saaray magaalada boosaaso xarunta gobolka bari dalada bunsa oo magaalada garowe ku qabatay shir ku saabsan calaamadeynta xuduudaha isbitaalka jaamacadda manhal oo xarun caafimaad ka furtay markii ugu horreysay magaalada qardho xarunta gobolka karkaar ololo nadaafadeed oo maanta laga bilaabay xaafadaha iyo sidoo kale suuqyada magaalada gaalkac ee xarunta gobolka mudug ardada iyo sidoo kale macalimiinta dugsiga sare ee alwaaxa garowe oo maanta kulan sagootin ah u sameeyey macalimiin muddo dhowr bilood ah wax ka dhigaya dugsiga alwaaxa ee magaalada garowe qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka cawisnimo ee caawa iyo daljir barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo xasan haykal waxaana idinkaga imanayaa xarunta daljir ee boosaaso waxaana naga dhageysanaysaan xarumaha daljir ee soomaaliya xeebaha yeman somalilan galmudug bariga dhexe iyo barta internetka ee radio daljir com mar kale kulanti wacan ayaad leenahay dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii oo fidsan aan ku bilaaba qodobka ugu horreeya barnaamijka caawiya daljir madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xafiiskiisa madaxtooyada soomaaliya maanta waxa uu ku qaabilay guddoomiyaha cusub ee midowda africa ninka lagu magacaabo muuse faki maxamed oo maanta booqasho ku yimid muqdisho markii ugu horreysay muuse faki ayaa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ugu hambaliyey doorashadii ku dhacday sida nabadgelyada ahayd ee lagu doortay madaxweyne cabdilaahi farmaajo waxa uu dhanka kale uu tacsi uu u diray ciidamada midowda africa amisom ee ku dhintay dagaalka soomaaliya ay kula jiraan ururka al-shabaab haddaba markii uu kulankaasi albaabada u xirnaa uu soo dhammaaday ayaa waxaa saxaafadda si wadajira ula hadlay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo sidoo kale guddoomiyaha midowda africa muuse faki waxaana hadalka ku horeynaya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaana hadalladoodii ka mid ahaa iyo reerka soomaaliya xaqiiqda dowladdaada iyo dadkaaga britain iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeyay xiriir qoto dheer oo muddo qoalo sana ah oo maxaan ku idhaahdaa maantana runtii ay tahay maalin taariikhi ah inaad soo boqotay iyadoo xaaladda adag a soomaaliya ku jirto oo ah abaaro iyo qolaad runtiina runtiina wada shaqaynta nabada dhexaysa dalkaaga iyo soomaaliya waxaan ku rajo weynahay inaan xoojino si aan cadowgan alqaacida oo runtii qayb ka ah abaaraha maanta soomaaliya haysta aan la dagaalno waan ku faraxsanahay mashaha aada timid waxaan rajeynayaa haduu ilahi ilaah soomaaliya inay dhibka iyo qalaada iyo abaaraha ay ka baxdo waa mahadsantahay
Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Well, thank you very much, well, President uh, Omaje, Thank you very much for uh, your time, and thank you for welcoming us testimonies. Absolutely great to be here. And as we've just been discussing, you only have to uh, meet uh, Somalis in, in, in London, uh, in the UK, uh, Mo Farah, for instance, to see the incredible energy and dynamism and talent of. Uh, of this country, and uh, you've been telling us a little bit about the natural resources of, of Somalia and the potential of Somalia, and uh, so of course it's all uh, it's, it's a shame. It's, it's such a, it's that you're facing the, the problems that you are, particularly of course the drought and the the risk of, of starvation that, that we're now facing. Though uh, I, I think that we are moving fast to uh, to try to tackle that uh, this time round, and as you know, the UK government has pledged 110 million pounds uh, to try and kickstart. Uh, that work and, and to make sure that we get uh, supplies to those those who need it.
kuwaasina waxay ahaayeen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo sidoo kale guddoomiyaha midooda afrika muuse faki oo maanta boqosho ku yimid magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya isla wararka magaalada muqdisho ayaan ku guda jirnaa dhegaystayaal barnaamijkuna waa caawiya daljir xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxay ku meelmariyeen qaraar ku aadan gurmadka abaaraha dalka kaasi oo muddooyinkii u dambeeyay ay xildhibaanada baarlamaanka ka doodayeen haddaba marka hore qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa halkaasi afkaartooda isku weydaarsaday iyagoona diiradda ku saaray arrimaha abaaraha iyo sidii dadka abaarta ay saamaysay loo samata bixin lahaa qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maanta kulankoodii ka hadlay ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa ciidamada qalabka sida iyo amisom madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in qorshaha hadda uu jiro wax laga bedelo sida ugu dhaqsiyo badan meelaha yar oo biyaha ay ku hareen oo cadowga uu ku uu muxuaha dadka ku sugaayo oo ku go'doomiyey oo uu kaga qaadanayo wixii loo soo dhiibo in ciidamada iyo amisom si dhaqsi ay u tagaan degmooyinka aan weli la tegin amisom aan teginna si dhaqsin ay u tagaan si dadkaas loogu gurmado oo wixii caalamka u soo dhiibay iyo waxay soomaalida aruursado loogu geeyo haddii lagu fiirsado dadkiina oo hoosteg loo haysto degmooyinka iyo ceelasha biyaha lagu haysto oo shuubiyo meesha ku dhammaynayo oo gaajo meesha ku dhammaynayso wixii la soo aruuriyana guddi abaare iyo muxuu ahaa dad baa loo dhiiba la yidhaha meesha lagu hayo wax is anfacaya maaha anigu waxaan soo jeedin lahaa xukuumadda iyo madaxweynaha in arrintaas oo amniga ah marka u horeysa xoogga la saaro guddiga abaaraha wuxuu hayaa lacago fara badan ay aruuriyeen wuxuu hayaa lacago fara badan ay aruuriyeen inay isla wada sugaanna ma aha gobollada qaarkood runtii dhibaato fara badana ka jirto walow abaaraha ay kala badan yihiin gobollada qaarkood beerihii waa eber xoolo iyo dagaankii way dhammaadeen waxaa la dhaamiyaa biyo biyo la dhaamiyey oo qof walaaal uu dibadda ka keenay ama inta laga qaaday oo ganacsatada laga guray laguma baahitiri karo xoolo iyo dad marka waxaa codsanaa guddiga abaaraha inay sida ugu dhaqsaha badan leh ay u furaan lacagta ay hayaan una gaarsiiyaan una qaybiyaan dadka baahiyaha fara badan ka taagan yahay marka haddii la sugo sidii hay-adaha caalamiga mid ka mid ah afka ku dhufanaya w f b markii shacabka soomaaliyeed uu diyaar yahay oo beeraha la gooyey ee beeralaydii ay suuqa waxgeysan lahayd cuntadii la keenayo kale hadda markay dadka dhammaadaan oo roob ilaahay keeno haddii la rabo in wax la qaybiyana maaragtay waa ayaan daro ugu dambayntiina waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari هو نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم مدريال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta ay taariikhdu tahay sideed iyo tobanka bisha maarso laba kun toddobiyo iyo toban kalfadhiga koowaad kulankiisa saddexaad ajendada ina hortaallo oo ka kooban laba qodob mudanayaal waxa weeyaan dhammaystiridda iyo ansixinta qaraarka ku saabsan gurmadkii abaaraha oo bishii maarso afarteeda laydin qeybshay oo ay harsaneyd dhowr xildhibaan inaan dhammaystirno iyo wixii kale oo howl ah oo ay xildhibaanada soo jeedaan aan ka wada hadalno ajendada sidaas ma ku ogolnahay mahadsanidin
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari barnaamijku waa caawi daljir dhegeystayaal waxaana uu idinkaga imanaya xarunta daljir ee boosaaso anigu xasan haykal ayaa idinla socodsiinaya waxaana inoo soo socda qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin arrimaha abaaraha hase ahaatee iyadoo dhowaan magaalada boosaaso xarunta gobolka bari lagu caleemo saaray ogaaska beesha cali xijiijle ayaa arrimahaasi waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay nabadoonnada iyo sidoo kale waxgaradka beesha cali xijiijle haddaba suldaan maxamed suldaani yuusuf cabdi waa suldaanka beesha cali xijiijle radio daljir ayuu la soo xiriiray maanta waxaana uu ka hadlay caleemasaarkii dhowaan magaalada boosaaso ka dhacay oo lagu caleemo saaray ogaaska beesha cali xijiijle waxaana uu u warramay waryaheena jamaal faarax aadan aniga magacayga waa suldaan maxamed suldaan yuusuf cabdi marka waxaan rabaa inaan caddeeyo oo shacabka u sheego oo hartida u sheego oo majeerteenka u sheego oo daaroodka u sheego inaana ninkaasu annaga beeshayda ka tirsanayn meelnana uu ka soo gelin nana ahayn aan la arag oo la maqal in beeladan oo majeerteena oo beeraha ugu faca weyn ee ka jira puntland iyo salaadiinta ugu faca weyn ka mid ah salaadiintii ka soo dhisay dowladda puntland cabdullaahi yuusuf ka mid ah salaadiintii dowladda indigaati iyo dowladda federaalka a ka soo dhisay ka mid ah isimada ugu faca weyn oo majeerteen ka mid ah la dhashay gubasoor xijiijle la dhashay amartuwaaq xijiijle la dhashay reer waarag xijiijle ah niman degaana degan boosaaso ganacsi ku leh hanti ku leh kaa waxa dheer markaanu arrintaa maqallay oo aan damacnay dhallinyaradii inay kacaan oo arrintaa ay ka dhiidhiyaan oo magacooda ka dagaalamaan laakiin suldaan laakiin suldaan waxaa laleeyahay dad beesha ka tirsan baa ka qayb galay xafladdii oo caleemasaarka joogay baa laleeyahay adiguna ninkan waxaa leeyahay beesha baa kaga tirsana
cid ka qayb gashay oo beesha walaale ma jirto beesha waanu waanu isnaqaanaa meel kasta ay joogto waa beeshayadii kabtan iyo qaaraan baanu wadaagnaa cid annaga oo naga qayb gashay oo beeshayadaa meeshaa ma jirto oo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ninna aabba uu dhalin haybta kuma raaci karo marka arrintaasu arrin mucjiso ah oo runtii aad iyo aad madaxa iyaga ka weyn ayay noqotay marka madaxweynaha waxaanu leenahay arrintaas in badan baanu kula kulannay garow waanu kula kulannay annagoo beeshayada mahay salaadiintayada ah waxbaanu isla afgarannay armaanu kula kulannay annagoo cali xijiijlaha iyo cali saleebaan iyo ciise maxamuud iyo cabdiraxiin ibraahina waxbaanu isla afgarannay boosaasaanu kula kulannay annagoo beesha cali xijiijlaha oo dhan oo cabanayna oo saamiga ka cabanayna madaxweyne ku-xigeenka ayaanu kula kulannay wax alla wuxuu madaxweynuhu arrintayada ka qabtay ma leh arrintaasuna waa arrin keeni kada dhibaato iyo xasilooni darro dalka iyo dadkaba saamaysa weeye ugu dambayntii go-aan waxaanu qaadanaynaa ninna ninuun ahayn reerka kama noqon karo annaga ninkaasu nama aha nama soo galo isku meel kama kama nimaano isku reer ma nihin waa la yaqaanaa aabihiis ugaas cabdi buurte ayaa la dhihi jiray reer ufayleed buu ahaa reerdaanjaha cali jibraa'iil bay saaxiib ahaayeen saldanada wuu ka soo qaybgeli jiray fadhiyada ayuu imaan jiray nin tumaala ayuu ahaa isin tumaala ayuu ahaa mushaharada ayuu ku qaadan jiray lacagta ayuu ku qaadan jiray annaga fajicisa inagu noqotay xildhibaan bay ku leeyihiin dowladda federaalka waa la yaqaanaa wasiiray ku lahaayeen waa la yaqaanaa waa niman aad loo garanayo weeye laf jirtaanu nahay reer jiraanu nahay annagu arrintaa mana qaadanayno mana yeelayno ma qaadan karno qofaan annaga nala dhiig ahayn nala nasab ahayn nala shahwadayadaan ahayn abbahayaa uun dhalin in naloo soo mareego ma qaadanayno waxaan ugu baaqayaa beesha aan ka dhashay ee majeerteen oo beelaha ugu faraha badana inay arrintaa ka dhiidhiyaan sidaan uga dhiidhinay in nasabadayada iyo magacayaga waxaa loo soo huwinaayo oo la soo gelinayo haddee annaga dhan baa nala gelinaya wax shaksiga iyagaa maaha cali xijiijle keliya maaha gubasoor xijiijle amartiwaaq xijiijle reerwaarag xijiijle salareer xijiijle majeerteen inta ugu badana arrintaa inay ka kacaan oo ka dhiidhiyaan go-aanka iyaguna waa sidaa weeye
kooxdan caafimaad oo muddo dhowr bilood ah ku jiri doona shaqadan tallaalka xoolaha ayaa waxa ay daweyn doonaan xoolo gaaraya laba milyan oo neef haddaba warbixinta warkan waxaa garowe inooga soo diray waryaheena cabdixakiin xuseen xasan
munaasabadan oo ahayd mid lagu sagootinayay kooxa caafimaad oo gobolada puntland ay u kala dirayso wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda puntland ayaa lagu qabtay xarunta dhexe ee wasaaradda xanaanada xoolaha ugu horreyntii waxaa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha waaxda xanaanada xoolaha cabdiraxmaan maxamed jaamac isagoo sheegay in wasaaraddu ay tallaali doonto xoolo gaaraya laba milyan oo neef kooxuhuna ay maqnaan doonaan muddo bil ah
kulankeena maanta waxaa weeye waa dahfurkii daaweynta xanaad daaweynta xoolaha ee gobollada puntland sidaynu la soconno waxaa ka jiray waddanka abaaro xoolihii ay xanuunsanayaan nafaqa darra jirto hadda ka hor waxaanu samaynay daaweyn toban maalmood oo aan u dirnay lix iyo toban tiim gobolladii ay xooluhu iskugu tageen roob ka da'ay maantana waxaa wasaaradda xanaha xoolaha ay ay rabtaa inay dirto haddii ilaha ilmo soddon tiim oo ka kooban tiimkiiba afar qof boqol iyo labaatan qof oo dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal iskugu jira kuwaas oo muddo bil ah samayn doona daaweyn numbarka aan daweyn doona haddii ilaaha idmo mudane wasiir waa laba milyan oo neef muddadaas soddonka maalmooda sarkaal ka socday hay-adda faaw oo wasaaradda ka gacan siinaysa kharashka ku baxaya tallaalka xoolaha puntland ayaa waxa uu sheegay in horey loo soo tallaalay xoolo gaaraya afar iyo toban milyan haatanna ay ku rajawan yihiin inay soo gabagabowdo labada milyan ee xoolaha ay haatan la tallaali doono fawna ay gacan weyn ka geysan doonto tallaalka xoolaha puntland As all of you are aware that FAO Somalia livestock sector have been providing and supporting the Ministry of Livestock in Puntland for a number of years and we managed to vaccinate almost more than 14 million heads of sheep and goats against transboundary diseases such as PPR, SGP and CCPP.
sida sida ogtihiinba faw waxay caawinaysa wasaaradda xanaanada xoolaha sanado aad iyo aad u fara badan waxaana ugu muhiimsanaa shaqooyinkii la qabtay ugu muhiimsanaa tallaaladii la fulinayey oo xoolaheenna la tallaalay waxaana la taalay xoolo lagu qiyaastay ilaa afar iyo toban milyan oo lagala tallaalay cudurro kala duwan ay ka mid yihiin b b r s g b cudurka la yidhahdo furuqa ah b b r iyo cudurkii sambabka ahaa oo c b p ahaa At the same time, normally all our vaccination treatments, uh, our vaccination campaigns is associated with treatment campaigns.
caadiyanna marka aan talaalka fulinayno sidaa la socotaan laga wada warhayo talaalka had iyo goor waxaa la socota daaweyn loogu talagalay maaragtay markaas timaadaan fiilka in xoolaha xanuunsanna aad daaweytaan wixii ka hortag u baahanna la la tallaalo But with the drought condition and situation on the ground this time, as you, all of you are aware of it, we cannot do any vaccination because the animals are very weak and they need more supportive treatment and water.
maadaama xoolaheennu hadda ay ku jiraan wakhti badan jiilaal iyo abaaro ay haysteen xoolihii jirkoodana oo aad iyo aad u daciifay sidaan la soconnana dee xooluhu markay jirkooda daciifo oo immunitikooda hoos u dhaco dee lama tallaali karo oo wax tallaal tallaalka haddii la siiyo dee xoolihi weysii waxa laga yaba inay dhintaan ama sii jilcaan sidaas daraaddeed waxaanu go'aansanay cudurrada maaragta u baahan daawada in la daaweeyo cudurradana saa ka hor haysan tallaalka u baahan dee daawo iyagu ma laha lama daaweyn karo laakiin hadda waxa la daaweynaya cudurradii la daaweyn karay oo daawada lahaa ugu dambayntiina wasiirka xanaanada xoolaha dowladda puntland cabdijamaal ayaa la dardaarmay kooxaha u baxaya tallaalka xoolaha puntland kuwaasi oo kala aadaya gobollada kala duwan ee puntland isagoona kula dardaarmay inay si fiican u waraystaan reer guuraaga oo ay kala hadlaan xanuunada hayo xoolahooda waxaan aada ugu faraxsanahay saaka oo ay tahay bishii siddeed iyo tobankii bishii saddexaad ee two thousand seventeen iyadoo ay jidho xilli adag oo aan hadda muddo badan kusoo jirna ilaahayna aan ka rajaynayno in waktiga dhow aan helo raxmaad ummaddu ay ku qaweysato xooluhuna ay ku helaaneen naxariista rabbi innagana aan ku badbaadno insha allah laakiin ma horta marka hore ilahay ka baryayaa waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay ummaddiisa siiyo raxmaad khayr qaba xoolahan aadka u jilicsanna aan sii layn ayna helaan mid ay ku balwaa qabaan insha allah bismillahi kariim dadka ku hawshooday oo xilligaadkaa soo marayna ilaahaynu waxa weeye ku caaqibeeyo naxariistiisa iyo deeqiisa baa ilaahay ka baryayaa innagana casiyaanimadeenna iyo caasinimadeenna ilaahayna ku ka dembi dhaafo buhayinkaa iyo siliga liita oo aan ku badbaadno insha allah bismillahi kariim intaa kadib xaruntan wasaaradda xanaana xoolaha saaka inaan ku qabanno shirkan oo aynu ku dardaaranno oo ku kala ambabaxno oo lagu soo shaqeeyo gobollada dalka laga soo shaqeeyo daweynta xoolaha oo ay runtii wakti badan iyo juhdi badan aan gelinay annaga iyo fow intaan ka wada shaqaynaynana ee wakti badan ahayd waad ogtihiin oo waktigan maanta jooga wax si sahlan lagu helaa ma jirto waxaasi waxaa galay wakti badan bishii koowaad toddobiyo tobankeedii waxaan rajaynayaa in toddobiyo tobankii lixiyo tobankii malaha midkood warqad uu qoray madaxweynaha dowladda puntland professor cabdiweli oo aan u dirnay fow oo ku socotay deeqbixiyaasha bay hawshan kusoo kusoo baxday iyada oo ay gacan weyn ka geysatay fow tala bayna kasoo jeedisay in qoraal la sameeyo laga hadlo xooluhu meeshay marayaan xooluhu puntlandna haddee abaar baa dhacday xoolaha wax waa baxeen laakiin xooluhu waa nool yihiin waana jiraanin laakiin way saal daran yihiin oo in la daweeyo oo innagu aan shaqadeenna ka baxno oo aynu waajibaadka aan ku leenahay aan ka marrana saaka ma ka dardaarmayo sababtaa waxaa barateen oo aad ka soo shaqaysteen oo waxa weeye aada waagiinu horeba jooskiinu ahaa inaad idinku laacid inoo khasbine inaad badbaadisaan xoolaha idinkaa bartay qofku waxa u bartana lagama dardaarmahe waxaan ka hadlaynaa oo keliya inaan helno runtii oo aad hoos u fiidhisaan ummadda jilicsan aa u tegaysaan iyo xoolaha jilicsan aa u tegaysaan xanuunada jira oo ay abaartu keentay innaga og tihiin bishii koowaad baanu maray aynu ku dambeysay bixida hadda aan baxno oo la tegey meelihii xooluhu isku soo guureen oo gobollada soomaaliya hadday tahay waqooyiga soomaaliya gobollada dhexe iyo gobollada ay ka kooban tahay puntlandba waxaa la isugu tegey intaa laga gaaro bayla ilaa iyo bariga dhinaca ka xiga oo gobolka sakaar iyo gobolka bari labadaba iyo iyo nugaal qaybteeda xeebta ah intaa waxaa isugu yimi ummad badan oo ilaa iyo xataa kililka shanaad ee soomaaliya qayb ka mid ay ku jidho runtii waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa dadkii deegaankaa deganaa oo ku soo dhoweeyey dadka xoolodhaqatada ah oo soo baadiguuray oo waktiga badan abaarta ah meelaha yimi runtii sidii usoo dhoweeyeen iyo sidii ula shaqeeyeenna aada baan runtii aan ugu mahad celinayaa dadka shacabka meeshaa degan dowladda puntland uu hoggaamina madaxweynuhu waxay ogtiin inay tageen meelaha wasaaradda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha dhammaan baase weyn oo biyo ka dhaamisa guddiga abaaraha oo culays badan geliyay ama wadaado ha noqdeen ama xukumi ha noqdeen runtii aad baan uga mahad celinaya ciddii gacan ka geysatay xilliga abaarta oo dalku hadda uu ku jiro waan weliba aada ugu mahad celinayo ururada dumarada oo ragga ka ximiya badan oo ka wanaagsan oo wakti badan siiyey geliyeena runtii dadka walaalahooda inay u gurmadaan intaa kadib waxaan rabaa inaan halkan kaasi dardaarmo insha allah bismillahi kariim hal qodob oo keliya saaka qodobkaasi wuxuu yahay innagu waxaan rabnaa ama wakiil ka nahay wax aamusan anuu siyaasi baan nahay waxa aamusan waa inii sheego dhowr marna waa sheegay oo qareen baan anaa looyar u ah laakiin looyarku cidda bugta buu waraystaa cidda bugtana idinkaa yaqaan qofka looyarkaa wuxuu doodaa nin xidan oo ka dacwoonaya duruuftiisa iyo kiiska loo haysto iska difaacaya duruufihii soo maray xaaladiisa waktiga wuxuu ku jiro saasaa looyarku marka hore helaa anugu haddaana helin oo feedback iisoo noqon meeshaa tagtaan iyada adinku ka keenin idinkaa aqoontii wale waxaan hadda aadaysaan xoolahana idinkaa afgaranaya waa aaminsan yihiin iyadaan ka keenin jawaab oo iyadaan ka keenin waxay qabaan oo iyadaan soo qorin oo buugga nadkaa yolaa sidataan oo riboorkada idinka rabo wiil kasta inaa kusoo didhaan haddaydan kusoo qorin waxaa dalka ka jira fowna waxa keeni mayso deeqbixidana keeni maayo anigu wasaaradda wakiil waa helaan raadin kari maayo waxaan dadka u sheego garan maayo arrintan waxaan rabaa inaa xil badan iska saadhaan in riboorkiinnu uu noqdo midaad dan badan gelistaan dhegihiina fudhaan indhihiina furtaan dadka xoolaa la jooga waa dhakhaatiir aa waraysataan xanuuno badan baa jira way abaartu keenayso kuwii caadiga ahaana oo inagu la dagaalamayna aan ahayn waxaan rabnaa inaad si hoose oo aada u firfircoon aada hawshaa u egtaan waxaan kaloo idinka codsanaynaa cabdixakiin xuseen xasan radio daljir garawe
mahadsanid cabdixakiin barnaamijku waa caawiya daljir waxaanu idinkaga iminaya xarunta daljir ee boosaaso waxaana naga dhegaysanaysaan xarumaha daljir ee soomaaliya qaybihii hore ee barnaamijka ayaana ku guda jirnaa gaar ahaan isla wararka abaaraha culimaaudiinka puntlandna gaar ahaan culimaaudiinka ku dhaqan magaalada boosaaso xarunta gobolka bari ayaa maanta waxay baaq ay ka soo saareen abaarta ka jirta deegaanada puntland waxaana ay culimaaudiinka ay ku baaqeen in shacabka dowladda iyo sidoo kale qurba joogta ay fadhiga ka kacaan loona gargaaro dadka ay abaartu ay saamaysay culimaudiinkaasi ayaa waxaa ka mid ah haddaba sheekh daahir oo cabdi iyo sidoo kale sheekh axmed daahir oo kulan ku qabtay magaalada boosaaso waxaana hadaladoodii ka mid ahaa
waxaan u waramaynaa oo gaadhsiinaynaa walaalaha islaamka ah oo ka daqananaya walaalahooda islaamka ah waxaan gaadhsiinaynaa culays baa jira culays inkastoo midkii aakhira uu ka culus yahay abaar xun baa jirta waxay dadka la soo gaadhsiiyey oo dadkoo la keenay dal iyo dibadba wixii biyahobaa loogu dhaanshay wax kale lama qaban waxaa weeye raashin xumaa jirta oo waxaa jirta nafaqa daro ilmihii maalin dhaweyd nin baa ila soo hadlay wuxuu igu yidhi hortayda waxaa yaal bariid cad oo wax lagu daray ayay jirin waxba lama duryoodin walaalo waxaan kaa codsanayaa buu yidhi saliidda alxayaada ah inaad meel unaa ii soo tuur aan suuqa kaga soo qaatee buu yidhi waa saliid alxayaada wuxuu yidhi xoolihii waxna waa ay dhaafeen waxna caatay la joogsadeen wax qaadanayana ma laha wey waxaan idhi ma saliid alxayaada wax ku darsanaysaa cunaysaa wuxuu yidhi walaalow saliid weeye waxaan dhuunta waa mari waaye bariidkii waa iska cad wey waxaa lay sheegay ilmo waxa lagu habo la waayey oo caano loo waayey oo caano boore loo waayey waxay ii sheegeen guryo dhan oo intaas ay leeyihiin shan ilmood baa sirtoo saddex bannaankaa kaga ibi midna haddaa naftu qalaysaa labana waa liidataa waxay tahay meesha abaar xun baa jahada ka jirta raashan xumaa ka jirta daawola'aan baa ka jirta caano darri baa ka jirta biyo la'aan baa ka jirta culimmada waxaa lagu kabsaday dadka wixii la siinayey biyaha waxaa layihi hadda biyaha nolosha asalka ahi qofka hadduu biyo cabo waxaa suurtooda qoryo qallalan inuu jajabsan karo wey laakiin haddii beriid loo geeyo iska maaragta wax ku biyo laha weyn oo idaan lahayn haddii wuxuu laqaya ma aha wey waxaan marka u soo jeedinaynaa marka u horeysa ilaahay baan kaalmo weydiisan karaynaa baan kaalmo weydiisanaynaa ilaahay baa cid u gargaari kara ilaahay baa u hiili kara ilaahu noo gargaar ilaahu noo gargaar ilaahu noo gargaar ilaahu noo hiili waxaan marka ummadda islaamka dhammaanteed u soo jeedinaya in ilaahay baryadiisa la badiyo oo habeenkii la badiyo oo goortii gelinka dambe oo habeenkaa sideedda ilaahay la baryo waxaan kale u soo jeedinaynaa ninkii waxuun raashinaya wax haystay saddexda wakti wakti walaalihiis ha ugu dooqo walaalihiis ha loo gargaaro islaamka ha loo gargaaro ilaahay wuxuu leeyahay nabigeena wuxuu yidhi sala allahu alay slam wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih addoonku ilaahay kaalmadiisu ku jiraa ninkii doonaya in ilaahay u kaalmaeyo haddee ummadda ha u gargaaro wey ilaahay wuxuu leeyahay in tansuru llaha yansurkum haddaad rabbi u hiilisaan ilaahay mahiil buu kaaga baahanya markaad diintiisa u hiilisaan oo ummaddaas addoomihiisa u hiilisaan ilaahayna waa idin hiilinayaa wey marka hiilka ilaahay waxaynu ku helaynaa inagoo diintana u hiilina u gargaaro ummadda islaamkaana u gargaaro gaaladu waxay doonaysaa inaan waxba la qaban in la yidhaaho wadammada hodanka ahu noo soo gargaara intaasay rabaan markaase waxay inoo soo qaadaan raashin dhacay oo suus ka buuxsamay oo sumaysan wadammada qaarkood waxaa laygu yidhi bariidka ay soo sameeyaan caag bay ka soo sameeyeen caag qofkii cunayna calooshoo qabsaday balaayo iyo jirka ka raacday marka waxaan leenahay walaalaha ummadda ayay qaxooti noqon oo yay soo gelin buushashka loo samaynayo oo yay noqon kuwa sacabada gaalo u dhiganaye waddankii dadkii ha lagu celiyo ha loo gargaaro xoolihii calaf baa la siiya oo ilmihii waa ad u jeedaan sida ay yihiin oo abaarta biyola'aanta ka dhacaysa ha loo gargaaro ummadda ummadda gacanta ha loo fidiyo ilaahay idinkiis khayr baad helaysaan adduuniya aakhiraba waxaan arrintaa u soo jeedinaynaa ummadda islaamka ah oo ka naxaya walaalahood oo doonayo inay diintooda ku dhaqmaan oo doonaya nolol inay yeeshaan ummadda soomaaliya waxay ku dhaqan tahay oo ku nooshahay meel kastoo ay joogto xoolaha weeye xoolihii hadday ka baaba'aan noloshooda waa baaba'aysaa marka arrinta waxaan ku soo gabagabaynayaa ummaddii ha loo kaco masaajidada ha laga kaco dukaamada ha laga kaco sidii aad hadda awal bixiseen gacan kale ku celiya oo marlabaad ku celiya intaynu hiil helayno laakiin ilaahay waxaan ka idaynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa gargaarkiisa ilaahu noo soo gargaar ilaahu noo soo gargaar ilaahu noo soo gargaar sala allahuma calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi madaxda ka hadla maaragtay meelaha layskugu imanayo roobdoonta ah waxaan u malaynaya waxoogaa inay ka sheexayeen inay yidhaahdaan halla towbad keeno ilaahay ha loo noqdo oo ma aqaan waxa jira kelimadaa inay ka wareeysanayo ka wareegeysanaya aad moodaysaan wax wey maanta waxa loo baahanya ilaahay in loo noqdo ilaahay in la tuugo ilaahay in loo toobad keeno dunuubta in laga tego hadda maanta sideedii ah oo soomaali weli ka toobad keenin oo dilku kamid yahay oo waxyaalo badan kamid yahay in laga toobad keenaa loo baahan yahay marka ilaahay waa inoo naxariisanaya roobkuna waa imanaya insha allah waa noo da'ayaa waxaa loo baahan yahay marka inaan isu naxariisanno si ilaahay noogu naxariisto sala allahu calaa maxamedin wacala alihi wasaxbihi wasallam ajmaciin salaama bacd kuwaasna waxay kala ahaayeen sheekh daahir oo cabdi iyo sidoo kale sheekh axmed daahir oo ka mid ah culamaa udiinka ku dhaqan magaalada boosaaso xarunta gobolka bari kaasina waxa uu ahaa dhegaystayaal suldaanka beesha cali xijijle suldaan maxamed suldaan yuusuf cabdi ardayda jaamacadda bariga afrika kuliyadda shareecada ayaa maanta guddiga gurmadka abaaraha ee puntland waxay ku wareejiyeen deeq ka kooban dhar iyo sidoo kale lacag lacagtaas oo gaaraysay sagaal boqol oo dollar haddaba warbixinta warkan waxaa inoo heesaa oo inoo diyaarisay waryaheena faadimo daahir jaamac faadimo degan ardayda jaamacadda bariga afrika kuliyadeeda shareecada ayaa deeq ka kooban raashin iyo lacag waxa ay ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha ee puntland lacagtan ayaa gaaraysa sagaal boqol oo dollar haddaba waxaa ugu horreyn munaasabadaasi ka hadlay mid ka mid a ardaydii deeqda maanta lacagta ku wareejiyey guddiga gurmadka abaaraha iyo sidoo kale dhinka kuliyadda shareecada ustaad jaamac maxamed xasan kuliyadda shareecada iyo darasaadka islaamka waxay ka kooban tahay sideed galaas sideedda galaas wixii allaaliyo wixii awoodeen iyo wixii hore aan magaalada ka soo aruurnay labadii maalmood ee jaaniska la lahaa ee khamiista iyo jimcaha ayaan isu geynay waxaana ka soo baxay waxaa maanta la taaban karo ee halkan aynu ku wareejinayno guddida abaarahay ee walaalahay walaalaheena dhibaataysan u adeega barnaamijkaas wuxuu noo soo gabagaboobay barnaamijkii ardayda aan galaasyada kaga soo aruurinay afar iyo tobankii bishii saddexaad oo ah salaasadii aanu bilownay salaasadii salaasadeedii kale barnaamijka maalintaa noo soo gabagaboobay wuxuu ahaa raashin iyo dhar wax allaaliyo wixii maadi ee la taaban karo waxa ay dadku ku ku ku caawinayeen dadka walaalahooda tabaalaysan waxaa dheeg socday barnaamij kale oo loogu aruurinayay lacag dadka walaalaha ah ee abaaraysan ee dhibtu haysato qof kasta wuxuu awoodo barnaamijkaa lacagtuna isna wuxuu noo soo gabagaboobay maalintii khabiista shan iyo tobankii bishii saddexaad labada kun iyo lix iyo labada kun iyo toddobiyo tobanka ilaahay mahaddii maanta oo ay bishu tahay siddeed iyo toban waxaanu wareejinaynaa labadii isbuuc muddadii ku dha ku dhoweyd alaabtii lacagtii iyo wixii aanu soo aruurinay ayaan waxaan ku wareejinaynaa ustaad fa'aad oo halkan nala taagan duca kadib waxaan bogaadin iyo hambalyo iyo ammaan iyo duca u soo jeedinayaa ardayda kulliyada shareecada oo arrintan isku hawlay oo aan markii koobaad ahayn ee markii labaad ee si guud ahaan jaamacaddu arrinta aan qayb qaadanaysa ah markii ugu dambaysayna aan noqon doonin ee abaabulku sidaa u socon doono inta dhibaatadu ay taagan tahay dhibta iyo xanuunka iyo baahida iyo oonka iyo gaajadana raba inay la qaybsadaan ummadooda iyo shacabkooda dhibaataysan arrintaa marka waxaan ku wareejinaynaa hor lasoo sheegay ee deeqda raashinka iyo lacagta iskugu jirta lacagta oo gaaraysa sagaal boqol oo dollar waxaan dareemi karnaa arday waxbarata oo ayaga laftigooda laga yaabo biilka in laga bixiyo oo duruuftan ku jira waxaan dareemaynaa inaysan waxba la harin oo maxaanku yidhaahdaa tabartoodii iyo wax ka badanba ay sameeyeen ilaahay waxaan uga baryaynaa kuwa dadkooda iyo dalkooda anfaco inuu ka dhigo dhammaan ardayda dugsiyada sare jaamacadaha kale kuliyadaha kalena sidaas lamida waxaan ugu baaqaynaa inay uga qayb qaataan gurmadka oo aan loo kala harin meesha arrintu ay marayso sidoo kaleeto waxaan ammaan iyo bogaadin iyo ducada usoo jeedinayaa guddiga abaaraha ay ugu horeeyaan guddiga hadda nala jooga guddiga abaaraha ee puntland sida maxaanku yidhaahda xilkasnimada leh mas-uuliyadda leh ammaanada leh ee maxaanku yidhaahdaa ay ugu taagan yihiin hawsha ayada inay gaarsiiyaan dadka dhiban ilaahayna waxaan naga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro sidoo kaleeto dhammaan walaalaha soomaaliyeed meel ay joogaanba dabad iyo daakhilba waxaan ugu baaqaynaa arrintu meel khatara inay marayso in maxaanku yidhaahdaa qofkii hore i qayb qaatay iyo kii aan ka qayb qaadanba maanta ay waajib cayniya marayso in dadka la badbaadiyo dadkii ay u dhimanayaan biyo ay u dhimanahayaan cuntola-aan ay xoolihii dhaafeen ay daryeel caafimaad u baahan yihiin marka arrintaas inaan maanta loo kala harin waad naqlayseen oo maxaanku yidhaahdaa taqriirka ugu dambeeyey waxaa la sheegay lix milyan oo qof oo soomaaliya inay dhibaatadaan haysato haddee kalabar wax ka badan wey marka inta kalena qof walba inuu ku aadaa qof markuu ugu yaraado waad naqlayseen aayaddii ardaygu nagu dul akhriyey waman axyaahaa fakaannamaa axya annaasa jamiican ugu dambayntii waxaa lacagtaasi halkaa kula wareegay guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland sheekh fu-aad xaaji waxaana uu sheegay in ardayda kale ee jaamacadda bariga afrika ay ku daydaan kuliyadda shareecada ayna u istaagaan sidii ay ugu gargaari lahaayeen ardayda kuliyadda shareecada ee jaamacadda bariga afrika oo maanta nagu wareejisay deeqda faraha badan oo hortiina ka muuqata oo isugu jirta raashin bariis bur sonkor maxaan ku leeyahay kuwo alaabta kale oo yaryar faasuliyad iyo oo raashinadaas ah dhar kabo caagag weel intaba isugu jirta aad iyo aad bay wiilala iyo gabdhaba u mahadsan yihiin waxa weeye runtii waa mas-uuliyad nabigeena sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi yani waxa weeye axabu nnaasi ila allahi ya axabu alcibaadi ila allahi anfacuhum linnaas dadka waxaa ilaahay ugu jacayl badan yahay dadka dadka anfaca oo waxtara marka runtii waa waxtar wax ku oola aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waa annaga hadda shirkii jareedii u dambeeyey oo aanu qabannay waa annaga ku soo bandhignay deeq jaamacadda bariga afrika ardaydeeda si guud ahaan noogu wareejisay oo lacag saddex kun iyo saddex boqol iyo kow iyo toddobaatan doolarna ahayd baan malaynaya lacagta iyo raashin iyo weel fara badan maantana waa kuliyadda shareecada kuliyadaha kaleo jaamacaddana waxaan leeyahay ee kuliyadda shareecada ku dayda oo fadhiga ka kaca oo dadkiina u gurmada haddaad adigu wuxuu yidhi haddaad qadawacan cuntaan quraac iyo noocyo badan annagu qaabkaama nihin annagu qaabkaama nihin wuxuu yidhi qamadiga xoolaho waxaan quudanaa qaaradihiina nooga yimid haddaad baruurka qaylisaan qolyaha jardhiska tagtaan rag jiimka galaa jira oo kaada soo maha annagu waxaan nahay qalfoof dabayluhu qaadayaan ya haddaad qaadataan dhar wacan jaakada qoorta ku geejisaan annagu waxaan nahay qalfoof annagu maxaan ku leeyahay jaakada qoorta ku geejisaan annagu qaabkaama nihin kulaylkan qaayibno qabowguna naboo karo walaalaha nabiga markaan ka soo warrano waa sidaas lisaan xaalkooda waa saas soo ma jeedi haddaad marka barwaaqo haysatid oo isbarmuuto qaba u aqurqurinaysid dadkii waa baahaya saas daraaddeed waxaan rabaa in fadhiga laga kaco dadka loo gurmado aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa kuliyadda shareecada ardaydeeda maxaan ku leeyahay mudiirka ama dhiinka kuliyadda shareecada macallimiinta maxaan ku leeyahay ardayda wiilal iyo gabdhaba waxaan leeyahay barwaaqo iyo guul eebaha idinku buunbuuni ilahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro meeshaad ka bixiseen wax ka khayr badan allah idinku bedelo juhdiga iyo xoogga iyo maskaxda aad geliseen ilahay subxana watacala ha idiin barakeeyo ilahay waxaan weydiisanaynaa raxmad waasica oo degdeg ah oo aan laysu guurin oo aan aafo lahayn oo danab lahayn oo diilin lahayn oo aan naga raagin aadanuhu naguma filna guddiga gurmadka abaaraha ayaa maalmihii u dambeeyey waxa ay deeqo kala duwan kala wareegeen ardayda jaamacadaha boosaaso macaahidda dugsiyada sare iyo hoose iyo sidoo kale qaar ka mid ah xaafadaha magaalada boosaaso faadmo daahir jaamac radio daljir boosaaso
barnaamijku waa caawiya daljir waxaana uu idinkaga imanaya dhegeystayaal xarunta daljir ee boosaaso anigoo xasan haykl ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya waxaana naga dhegeysanaysaan xarumaha daljir ee soomaaliya ay ku leedahay dalada aan dawliga ahayn ee bunsa ayaa maanta magaalada garowe waxay ku qabatay kulan ku saabsan calaamadeynta xuduudaha haddaba kulankaasi ayaa waxaa ka qaybgalay waryaheena maxamed lakiman oo ku sugan xarunta daljir ee garowe warbixintan ayuuna nooga diyaariyey dalada aan dawliga ahayn ee bunsa ayaa garowe ku qabatay shir ku saabsan calaamadeynta xuduudaha waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda puntland iyo sidoo kale guddoomiyaasha degmooyinka puntland qaar guddoomiyaha dalada bunsa nuur shire ayaa sharaxay ujeedka kulankan maanta ee ku aadan calaamadinta xuduudaha waxa weeye tuulooyin baa degmooyin laga dhigay degmooyin baa gobollo laga dhigay puntland afartan iyo dhowr bay maraysaa hadda degmo markii horena labaataneeyo degmay ahayd waxay ahayd maxaan ku idhahdaa shan miya gubul miya caynkaasa haddeerna sagaal bay maraysaa shacabkiibaa qabiil qabiil loo kala soocaya wax kale maaha shacabkii ku kala soocmaya beelihii dawladdana waa lagu khasbaya haddaanu reer hebel nahay ilaa walarkaa marke waa cudur ina wada saameeyo ina wada gala galay weeye halkii dadku ay isaga soo dhowaan lahaayeen oo laba tuulo isku xiga inta ay wada degi lahaayeen dadkii saas reer hebel baa tuuladaa degan iyo reer hebel baa tuulada tuulooyinka hadda waa la wada leeyay xuduudihii baana la isku haystaa arrimaha arrintaa inaynu la dhacno maaha ummaddeenna inaynu ka baraarujinno weeye qabyaaladda sii fogaatay oo hoos soo gasho meel walba soomaaliya ka taagan inaynu ka soo noqonno oo la wada dego degaanka la wadaago haddii la heshiiyo degaan lagu diriri maayo ceel baan lagu dirirayn caws baan lagu dirirayn siyaasad baan lagu dirirayn qabiil baa hadda waxa weeye kalaan politics wax la waxa kan maxaan ku idhahdaye hadda hogaamiye fiican soomaaliya looga waayey waxa kan looga waayey siyaasad fiican oo ummadda u yeelatee qabiil nin walbii qabiil uu garanaysaa hormuud u yahay waxaasoo dhan waxa weeye colaada ina wada saamaysay irbaddaa layna ku wada duray ee qabyaaladda ah arrintaa inaynu ka bogsiino oo inteenna garata aynu dadka ka bogsiino baa loo baahan yahay wixii magaranaysaa khilaafaada ummadda dhexdeeda ku jirana in la bogsiiyo oo la daaweeyaa loo baahan yahay buunse haddaanu nahay arrintaa diyaar baanu nahay waxaan u malaynayaa xuduudu hadda degmooyin baa ka timaadeen gobollaha ka timaadeen qaar baa intii puntlandda jirta la magacaaba qaarna hore bay u jiraan haba iska ahaato muhiimaddu waxa weeye in dadkeennu sidii ugu wada jiri lahaayeen u walaaloobi lahaayeen oo aan loogu kala soocmeen tuulooyin loogu kala soocmeen inaynu ka shaqayno weeye
faadimo diiri oo ka mid a mas-uuliyiinta buunza ayaa faahfaahin dheeraada ka bixisa shirkan ay qabteen kuna qabteen garawe waxaan maanta meeshaan isugu nimid arrin horta waxaan leeyahay ducadii nuur sharic cusmaan baa inoo qaatay ilaahay abaaraha iyo dhibaatada jirta ha inaga samata bixiyo ilaahayna ha inoo aqbalo inagoo dhanna waxaan leeyahay qof walba oo mas-uul ah iyo qof walba oo meeshaan isugu yimid inaynu sidaan uga shaqayn lahayn arrinta abaaraha iyo wax uga geysan lahayn gacan waa inaynu galnaa dhexda hala xirto saalim siciid saalim oo ka tirsan buunza ayaa sheegay in buunza gobolada puntland ay ka samaysay cililbaaris ku saabsan ogaanshaha meelaha calaamadinta xuduudaha u baahan sidii laga dhawaajiyey aniga magacaygu waa saalim siciid saalim waxaan buunsa as a researcher muxuu ahaa cilmi baaris waxaa jira ay sameeyeen buunsa marka puntland leefal ahaan baan u hogaaminayey studiga kooban ee ay samaynayso buunsa studiga waxaa buunse ka taageerayay nin khabiira oo riverwell ka tirsan oo ajnabi ah aniguna puntland level ahaan baan ka ururiyey dhaatada dabadeedna aan riboodka diyaariyey kadibna riboodka waxaa aan la wadaagnay ninka khabiirka ah studigan laga dhawaajiyey waa study kooban waxaa la sameeyey intii udhexaysay december ilaa iyo hadda oo ay weli socoto oo aan final versionkii ama qeybtii ugu dambeysay ee warbixinta aan lasoo bandhigin ujeeddada laga lahaa studigan waxay ahayd in loo dhabo galo oo loo kuurgalo xaaladda isqabqabsiga ku saabsan xuduudaha degmooyinka ee puntland iyo sida ay saameyn ugu yeelan karto haddii puntland ay u dhaqaaqdo ama ay ka go-naato inay qabato doorashooyin dimuqraadi ah laba kun iyo sagaal iyo tobanka ujeeddada studigan waxay ahayd in sida aan sheegay la ogaado degmooyinka khilaafaadka gaarka sida gaarka uga jiro arrimaha xuduudaha iyadoo oo si gaar ah loo xushay gobolka bari iyo gobolka mudug sababaha labada gobol loo xushay waxay ahayd inay yihiin laba gobol oo ballaaran isla mar ahaantaasna khilaafaadka degmooyinku ay yihiin laba gobol oo ay raad weyn ku leeyihiin marka loo eego degmooyinka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha qoob deero oo isna madasha ka hadlay ayaa ku dheeraaday calaamadinta xuduudaha mid ka baxsan xuduudiisana ma jiro gaaladan way dhalataa way kortaa barwaaqay heshaa siday heshaa caafimaad bay heshaa laakiin alla asagaa laba makhluuqaad abuurtay oo ah cadaab iyo janno labadaba labadaba wuxuu ugu talagalay waxa caqliga leh inuu ku abaalmariyo midna cadaab ku abaalmariyo hadday u gafaaneen xuduuddii loo haddii dhaafeen xuduuddii loogu talagalay midna uu jannada ku abaalmariyo hadday ku ekaadaaneen xuduuddii loogu talagalay waana jinniga iyo insiga weeyaan marka annaga ilaahay wuxuuna ka dhigay marka dadkii caqliga lahaa oo nasiibka u helay inaan islaam noqonno ma alla ina ka dhigay ilaahay waxaan ka baryaynaa marka inuu noo fududeeyo waddada toosan allana nagu duwo ilaahayna abaarta laga dulqaado ujeeddada shirka haddaan kusoo noqdo ujeeddada shirka waxa weeyaan waa xuduudeyn in dadku ay ka wada tashadaaneen si dalka loogu diyaariyo hanaan saxa oo maayo kasta ama degmo kasta ay og tahay inta baadiye iyo tuulo hoos timaada suu ugu fuliyo adeegyadii dowladda mid siyaasadeed iyo mid horumarineed iyo mid amni mid kastaba ha ahaado inuu fuliyaa laga rabaa oo aysan deegaanku laisku hadlayn tuuladaas aniga ima hoos timaado xaggaasay jeceshahay taasaasay jeceshahay kuwaas waxaa alla odhan bay shirkaasi waxaa furay wasiirka dastuurka iyo federaalka mudane cabdiraxmaan kulankiisu runtii uu maaragtay waa in general waa democratization waana wax muhiim inoo ah oo madaxweynaheena puntland mudane cabdiweli runtii hay-ado badan oo hay-ada dimuqrasiyeeshinka hoos yimaada oo aan dimuqrasiyeeshinku la-aantood fulayn ayuu magacaabay intuu haystay uu joogay hadda maarata xukuumadda matalan wasaaraddeedaa kamida wasaaradda dimuqrasiyeeshinka iyo iyo ma garanaysaa dastuurka ayaa kamida waxaa kamid a hay-adda maamul wanaagga iyo la dagaalanka masuq maasuqa hay-adda xuquuqal iisaanka waxaa kamida tbag oo hadda aan sugayno inay hawlaheedii waxna soo dhaafeen waxna ay hadda ku socdaan waxyaabahaasoo dhan maaragtay waxay caddaynayaan sida dawladda puntland ay uga go-an tahay in dimuqrasiyeeshinku uu ka hirgalo dawladdeena
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah isimada waxgaradka iyo nabadoonada ku dhaqan maga nabadoonada ku dhaqan magaalada qardho xarunta gobolka karkaar isbitaalka jaamacadda manhal oo ka mid a isbitaalada adeegyada caafimaad ay ka helaan bulshada ku dhaqan deegaanada puntland ayaa xarun caafimaad waxa uu ka furtay markii ugu horreysay magaalada qardho xarunta gobolka karkaar sida warbixinta warkan uu stuudiyaha daljir ee magaalada qardho inoogu diyaariyey waryaheena maxamuud fantastic
munaasabadan oo ahayd munaasabad xarigga looga jaraayo rugta caafimaadka manhal oo qayb cusub ka furatay magaalada qardho waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada qardho ugu horreyn waxaa xarig jarka ka hadla cabduqaadir aadan maamulaha manhal qaybtiisa qardho waxa uu ka warramayaa adeegyada ay qabanayso rugta caafimaadka ee manhal bulshada qardho u hayso
waxay qayb ka noqon doontaa inay kor u qaado ama ay waxa weeyaan horumarayso baahiyaha caafimaad ee ka jira magaalada tunqardho iyo degmooyinka ku hareereysan oo ka tirsan gobolka karkaar waxa ay haatan si toosa u bilowday toddobaadkan shaqadeedii iyadoo haysa baahiyo ama magaranaysa adeeg caafimaad oo runtii dhamaystiran ayna ka qayb geli doonaan oo ay qayb ka noqon doonaan dhakhaatiir soomaali waxbaratay oo dalka dibadiisa ka timid hadday tahay iyo dad ajaaniba labadaba manhal waxaa lagu yaqaanaa runtii inay ka qayb galaan amaba waxa weeyaan maaliga hore waddanka kusoo gashay waxaa loo yaqaano taburucaad kheyri ah laakiin markay muddo jirtay oo waddankii ay ku baahday oo baahiyihii ay aada u balaarteen waxa ay noqotay inay u shaqayso magaranaysaa si private runtii waxaan ku dadaali doonaa gobolkan karkaar khaasatan magaalada qardho inaan keenno adeegyo joogto ah oo aan horey uga jirin amaba haddii ay jiri jireen ahaa kuwo kooban oo waqti yaroo kooban baxa qaybahaas waxaa ka mid a inaan magaalada kusoo kordhino oo aan si toosa magaranaysaa magaalada qardho hadday tahay xilliga sayfiga iyo hadday tahay xilliga kalaba si toosa inuu uga howlgalo dhakhtarkii indhaha oo ay qardho hesho waxa weya dhakhtar indhood oo qalabkiisii oo dhamaystiran wata waxaa kaloo ay bixin doontaa manahal qardho adeegyo aada u kala duwan oo ay ka mid tahay farmashiga oo kale sheebaar casri ah oo runtii aad iyo aad magaranaysa loo qaladeeyey dadweynihii faraha badnaa ee kasoo qayb galay xarig jarka munaasabadda ayaa hadallada isaga dameeyey oo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiinta caafimaadka gobolka karkaar aqoon-yahano iyo weliba mas-uuliyiinta shirkadda godis qaybteeda gobolka karkaar arrintaa waxaan leeyahay adeegyadaa soo kordhay adeegyo deegaanka u baahnaa weeye caafimaadka indhuhuna dee wax adduunka ma joogo dhakhtar indhaha soo celin kara mar hadday dhacaan adduunkao dham meel walba ama maraykan ha noqoto ama asia ha noqoto china indhuhu mar hadday kaa dhacaan daktar soo celin karaa ma jiro ilaahun baa soo celin kara marka in la dhowro indhaha oo la ilaaliyo aada iyo aad bay muhiim yihiin u muhiim u tahay in in la ilaaliyo caafimaadkooda hadday xaruntu leedahay intiiba waa soo kordhinaynaa oo dhaqaatiir baanu keenaynaa joogto ah waxaanu leenahay aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa marka laakiin hal mid baan uga digaynaa anugu hadal badan hadal ku dheeraan maayo waxaan uga digaynaa sida xarumo badan ay sameeyeen inay dhaqaatiir iyo inay keeneen ama kalkaaliyaan ama keeneen hadhowna qaybo aanay shaqo ku lahayn inay sheegteen inay ka shaqaynayaan ama qof qof aan aqoonba u lahayn in la keenay oo lagu magacaabo in la yidhi ninkaani eh, wuxuu ku yahay takhasus arrintaas aada iyo aad baan ugu bogaadinayaa waxaan diyaar u nahay inaan xarunta la shaqayno waxaan soo saarnaa arday quality badan oo waqti badan dhowr toban sano shaqaynaynay waxaan jecelnahay ardayda neesinka ah oo barnaamijyada ka shaqeeya inaanu xarunta kusoo kaalino oo yimaadaan oo ay ka qayb qaataan horumarinta caafimaadka waxaan aada ugu faraxsanahay dhalinta iyo dadka aqoonta leh oo maalgeliya deegaanka inay ka howlgalaan islamarkaasna ay ku maalgeliyaan inaan gobolkeena aan ku helno serviceka looga baahnaa garowe inaan u aadno boosaaso u aadno meelo ka fog u aadno aan u cadilnaano inaan ka helno magaalada qardho wax aada iyo aad aan ugu u bogaadinayno
waa midda koowaade waa opportunity kusoo korodhay gobolka ama regional statementka karkaar oo caafimaadka xaggiisa Eh, taasi waa xamdi ilaah midda labaadna waxa weeye maadaama eh, dhallinyaradii maanta ay wax ka bax- ka ka baratay eh, xarumaha caafimaadka ama kuleejyada ama dugsiyaasha sida ma uu noo sheegayay maamluhu eh, ay ka helayaan shaqo halkaa waxaa ku yaraanaya dhallinyaradii la dhihi jiray waxbay samaynayaan burcad bay aadayaan eh, xaggay ka dhacayaan waxyaabo noocaasa baa ku mashquulaya oo rag iyo dumar ah dadkii hal abuurkan lahaa soo dhoweeyey ku xiray manhal waan ognahay qiimaha ay ugu fadhido iyo waxay u qabato eh, puntland meelaha jaamacadda cisbitaalka ka yaala kuwa garowe ku yaala iyo dhammaan gobolada kale ee puntland ama somaliland ama soomaaliya oo dhan Eh, raggii ku soo xiray oon halkan keenay eh, runtii aad baan u bogaadinayaa aad baana u soo dhowaynaynaa waxaan rajaynaa insha allahu tacaala fursaddan iyo wanaaggan dadkiini ay ku fekereen kuwada rabo inay ku saacidaan ku gacan siiyaan talo iyo tusaale iyo xataa haddii dhaqaalo loo baahdo waa innaga waxaan rabnaa inaan garab istaagno goobtan si ummadda ay uga faa'iido goobta waxay gaari doontaa markay stabilitygeedu uu ficnaado contribution wax walba inay ka qaato dadka masaakiinta aan nabarka heli karin inay udayso kuwa indhaha aan heli karin inay udayso kuwa muxuu caafimaadka inay udayso laakiin haddii intaa intay howl galaan loo seexdo haddee wax badan kasii socon maayaan marka insha allahu tacala aan garab istaagno waxaana soo dhoweynaynaa inaynu raacno wadooyinka daaweynta iyo la xiriirinta dhakhaatiirta rugta caafimaadkee manhal ayaa xarumo caafimaad ku leh dhammaan gobolada puntland ee qardho ka furatay ayaa noqonaya markii ugu horreysay ee manhal ay qardho ka furato maxamud fantastic warbaahinta daljir qardho mahadsanid maxamud shirkadda nadaafadda ee magaalada gaalkacyo caafi ayaa bilowday ololo qashin ay kaga arurinayso ama ay kaga nadiifinayso xaafadaha magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale suuqyada waaweyn ee magaalada gaalkacyo shirkadda caafi ayaa ah shirkad ka shaqaysa magaalada iyadoona ay dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ay ku wareejisay mas-uuliyadda nadaafadda magaalada gaalkacyo warbixintan waxaa istuudiyaha daljir ee gaalkacyo nooga soo diray waryaheena shaafic cabdiqaadir warsame shirkadda nadaafadda magaalada gaalkacyo ee caafiya ayaa bilowday olole ay qashinka kaga nadiifinayso xaafadaha magaalada gaalkacyo xaafadaha iyo suuqyada waaweyn ee magaalada gaalkacyo ayaa lagu arkayey baabuurta iyo shaqaalaha shirkadda oo guraya qashinka shirkadda caafiya ayaa ah shirkad ka shaqaysa nadaafadda magaalada gaalkacyo iyadoona ay dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ku wareejisay mas-uuliyadda nadaafadda magaalada guddoomiyaha xaafadda israac ayaa ka hadlay ololaha laga bilaabay xaafadda islamarkaana lagu nadiifinayo qashinka
arrintan wax badan baa la sugayey ololahaan meeshaan waxa weeye waa meel deris la noqota qashin oo waxa weeye aad iyo aad loogu dhibaatoobay oo lagu oo waxa weeye haddii aan xaafadda nahay haddii aan dadweynaha nahayba waxa weeye dhib weyn naga haysatay weeye ololahaanna wax badan baa la sugayey waxaana iska kaashaday shirkadda caafi iyo dadweynaha oo culummadu u horreeyaan ilaahay khayr ha siiye dadweynaha waxaan ka codsanaynaa oo islaamka ka codsanaynaa meeshaan deggan qofkii meeshaa qashin dhiga waxa weeye ha ogaado inuu waxa weeye dad walaalihiisa iyo isaguba isdhibaataynayaan waxa weye qofkaa waa la habaaraya qaar ka mid ah waxgaradkii ka qayb galay ololahaasi ayayna ka hadlay nadaafadda iyo muhiimadda ay u leedahay magaalada leenahay qofkii meeshaas qashin soo dhiga ama isku daya waxaan u aqoonsanayna haddaan reer saac nahay inuu dembiilo qaran yahay waxa weeye dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay anqaabto waxa weeye midaas haddii qashinkii ilaahay jalla wacalaa maanta uu sahlay inaynu iska qaadno waxaynu u baahan nahay in aynu feejignaan weyn samayno oo aynu qashinkan iska difaacno qashinka dadka keenayaay oo zoonkan ka imaanayaay waxaynu u baahan nahay inaynu awoodda saarno oo carruurta iyo islaamaha iyo dadka xaafadaha joogaaye ay la xidhiiraan nambarrada dawladda hoose ee layni siin doono ama aanu hadda ka hore aanu kaga wacyigelina masaajidkan dariska la ah xaafadatan cabdiraxmaan bashiir oo ka socday shirkadda nadaafadda caafi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo nadaafadda magaalada islamarkaana ay u baahan tahay qorshe intaan ka badan in loo dejiyo
sida u jeedaan maanta waxaan ku jirnaa ololihii nadaafadda ee shirkadda caafi waa maalnamo jamco ah ee ololahan wax ka qayb qaadanaya shirkadda nadaafadda caafi iyo degmada dowladda hoose iyo xaafadda israac laanta labaad runtii hadal badan dadkii horaa yidhi oo wixii shaqada loo qabtay iyo qaabka shaqada u socota iyo meeshaan waxay ahayd iyo in badan baa laga yidhi waxaan ku soo qodobeynayaa dhowr qodob yar yar ah nadaafaddu waa halbowlaha caafimaadka bulshada haddaysan intuu qashin ku jiro ayuu cudur ku jiraa horaa loo yidhi meeshaan maanta waxaa laga raray oo laga kaxeeyey waa arkayseen welina shaqada ay socoto oo maalin zawaal ay ku tahay intaasi in kasii badan waa socortaa mar walbana shaqada caafi waxay diyaar u tahay inay kaalinteeda nadaafadeed buuxiso iyadoo garab ka helaysa dowladda hoose ee degmada iyo dadweynaha meeshaan maanta intii lowr laga rarayo welina shaqada ay socoto waa arkaysaan qashinkaasi waxaa laa shakaya dadkeena wada caddeeyeen cirkan ogama imaan wuxuu ka soo baxay waa xaafadaheenii haddaan xaafadaheenni aan u helin maarayn iyo qaabkii qashinka uu ku joogsan lahaana dee maalin walba saan ka hor isugu imaan doona intaan la raraya in maalin kasta meesha laga guro oo birita laga guro saadama laga gurona wax weyn ma soo siyaadinayso waxaa la rabaa shirkadda caafi bolos ayaa arrintaas ka leedahay waxayna dejisay inay qashinka ugu tagto meesha ka soo baxayo waxay dejisay nidaamkii ahaa inay qashinka ugu tagto godka ka soo baxayo oo xaafadda ah xaafad walba waa hor istaagi doonaa waa u diyaarinay agabkii waa u diyaarinay baabuurtii waa u diyaarinay shaqaalihii u adeegi lahaa waxaa la rabaa bulshadu inay fahanto nadaafaddu inay tahay caafimaadkeedii waxaan laga shaqaynayo in yar oo uu ku geliyo si khidmadda yarta waa ka masuugaysa waxa laga yaaba inta isbitaalaan kuu gelaysa ama inta caafimaadka kuu gelaysa waa intaas jibaabay ka badanta waxaa la rabaa marka bulshadu inay dib u fahanto wax danta ugu jidho quruxda magaalada biliicdeedii iyo caafimaadkeedii faydhowrka inay ilaashato xaafadda waxaan leeyahay waxaa laga ka rabaysa abaabul waxaa laga ka rabaa dadka inay wacyigelisa waxaa ka rabaa dadka xaafidihiina oo dariska inala qof walba darisa inuu sheego oo uu dhaho qashinka inuusan qofku suugto bal meesha ku aw dhigo in baa loo baahan yahay haddii qashinka meesha ku habboon qofna uu geeyo qofna uusan dhiginin dee wixii waxay noqonaysaa xaafadii unbaa loo wada yaqaanaa hadda waxaa la sheegayaa maanta dad kooban oo hebel iyo hebel loo yaqaano oo xaafadahooda loo yaqaano inay qashinkaa meesha keenaan waana si daraf runtii bulshada intaa leeg in afduubaan dhowr qof oo la yaqaano oo la tilmaami karo xaafaduu la tegi karo waxaa la rabaa dadka dowladda hoose aa joogta wixayna ka awood badan inaa u sheegtaan waax fay dhowr baa joogta ganaax baa lagu dhufarayaa waxaas un waa la shaqaynaya annaga waxaan har iyo haben u nahay inaan qashinka ugu tagno goobta ka soo baxayo waxaan diyaar u nahay qof walba inaan ugu tagno gurigiisii oo aan u adeegno oo u khidmadayno oo qofka si u wanaagsan aan uga qaadno asagoo laga qaadayo waxa laga qaado wax ugu yar markaa fiirisaan magaalooyin kale markaa fiirisaan caalamka qaabka looga qaado waxaan soo bandhigi doono ama aan sheegi doono runtii waa wax la odhan karo free waxba kama duwana laakiin waxaa la rabaa maadaama kamenu kameni socoraya yahay isshaqayrayana inuu iskabo oo wax soo arkaysa laftigiisa la soo baxo oo bulshadii duuqa degmada gaalkacyo maxamuud yaasiin axmed tumey ayaa isna ka hadlay ololahan lagu nadiifinayo qashinka islamarkaana ka bilowday xaafadaha magaalada gaalkacyo
waxaan maanta ololahan oo nadaafadda ka wadnaa israac xaafadda israac laanta labaad muddo adugu hadda bil laga joogo waxaan isugu yeernay dadka waxgaradka magaalada culummada ganacsatada iyo odayaasha waxaan usoo bandhignay magaaladu inay ku jirto halis qashin oo ka tan badan shirkadda caafi iyo dowladda hooseba waayo hadda meeshaan saaka aan joogno waa magaalada afkeedii ilaa siddeed kilomitr markii saa loo aado baa tobannaan sano ugu dambeeyey lagu gurayay qashinka qashinka intaa tirada leeg wuxuu u baahan yahay gacan wada jir ah wax cid keliya ama koox keliya ama kambani keliya ama dowladda hoose keliya ay ku filan tahay maaha waa masiibo waxa weeye masiibooyinka ka mid a oo magaalada haysata wuxuuna u baahan yahay laska kaashado runtii arrintaas waxaa ka jawaabtay xaafaddan hadda joogno laanta labaad ee israac xaafadda ugu horreysa oo ka jawaabtay ahayd oo soo bandhigtay inay kala qayb qaadanayso qashinkaas ololihiisa ganacsatadii iyo kolley iyaguna way ballan qaadeen inay nagala qayb qaadanayaan oo masiibadan la wada xalliyo waxaan insha allah qorshaynaynay arrintaani arrin waxa weeye la wada og yahay dowladda dhexe xitaa waa u bandhignay waxaa la isla qaatay inay tahay masiibo weyn oo u baahan maarayn caalami ah u baahan oo dowladda dhexe xitaa gacan looga baahan yahay waayo siddeed kilomitir qashin yaallo ku fidsan wax sahlan maaha wax aad u sahlan maaha wuxuu u baahan yahay iskaashi dhammaystiran marka koowaad oo mahad celinaya shirkadda cafi iyo xaafadda israac laanta labaad oo runtii dadaal badan ku bixisay culimmadooda iyo dadkooda shacabka ayoo deganba runtii wax lagu farxo wey waana meeshii ugu halisaysnayd wey qashinkaani waayo waa meeshii magaalada ugu dhoweyd qashinkaani intii aan xasuusto waa yaallay meeshaan mudduu yaallay weligay waa ku arki jiray meeshaan inuu yaallay weligayna macnaha niyadda ku hayay goormaa xalkan la heli doonaa saaka xalkii waa bilownay insha allah waxaan rajeynayaa inuu noo dhammaystirmi doono oo aan ka wada qaadi doonno dadka waxaa loo baahan yahay qashinka waa waxyaalaha ummadda ka dhexaysa in la wada ilaaliyo layska wada fogeeyo layska wada asturo waxaa nasiib darraa qofku inuu ka fakero gurigiisa labaatan labaatanka gurigiisa dhexdiisa keliya inuu ka fakero dariiqa waa la wada leeyahay magaalada waa la wada leeyahay caafimaadka dadku isku soo ugu xanuunsanayaan qofka gurigiisu intaa jiro oo konton kombyuterkeer u jiro oo qashinka intuu soo qaado konton kilo konton mitirkeer qashinka dhigayaa xanuunka ugu horreeya ilmihiisu ku dhacayaa asagu ku dhacayaa eelkiisu ku dhacayaa ilaahay ha laga cabsado qashinka ha la iska fogeeyo shafiic cabdulqaadir usame raadiyo daljir gaalkacyo
guud ahaanna qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay dhegaystayaal barnaamijkii cawisnimo ee caawa iyo daljira oo idinkaga imanaya xarunta daljira boosaaso barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya oo idiin soo saaray anigoo xasan haykala cidda uu seegana waxay dib uga daalacan karaan bogga internetka aan ku leenahay ee radio daljir dot com intaan barnaamijka ka lamid ah ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo iyo kaalintan suugaanta ah ee wadaniga ah